for me.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fimida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sideedda bisha sebtembar sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro baratay cilmiga beeraha ee magaalada beledweyne marka beeraleyda mar walba macnaha waxaa looga baahan yahay in maaragtay u diyaarsan yihiin xaaladii macnaha webiga tusaale hadda annaga gobolkan aan joogno khaasatan beledweyne waxaa ku hareeraysan buro webiga osaan hadda maaragtay gabiyada umaraa haddii biyihii da'aan ama rooba ay da'aan waxaa dhici karto in maaragtay webigii qararka uu jabsado qorshayaasha ayay nagu jirtaa inaan sameyno wacyigelin aada u ballaaran cilmiga aan soo baranay oo beerahana u faa'iideyno bulshada ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee beeraleyda ah si ay u abuurtaan dalagyada faa'iidada u leh
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay sidoo kale waxaannu idiin haynaa xubintii ciyaaraha hase ahaatee waxaa ka soo horraynaya warkii dunida shirkii golaha iskaashiga maamul goboleedyada afartii maalmood ee lasoo dhaafay uga socday magaalada kismaayo ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed afar qodob ka kooban warmurtiyeedka golaha ah ayay uga hadleen dhinacyada siyaasadda ammaanka dastuurka iyo weliba doorashooyinka la filayo sannadka labada kun iyo labaatanka waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ah ay ku guuldaraysatay maaraynta arrimaha amniga soomaaliya taasina ay keentay sida ay warka u dhigeen in ay xirmaan wadooyin isu socodka muhiim u ahaa sida bay yidhaahdeen tan isku xirta magaalada muqdisho iyo jowhar tan isku xirta baydhabo iyo muqdisho iyo weliba midda isku xirta baraawe iyo muqdisho iyo kuwa kale waxa ay walaac ka muujiyeen qalalaasaha iyo kala tagga siyaasadee ay soomaaliya gashay sida uu warmurtiyeedku u dhigan yahay golaha maamul goboleedyadu waxa ay ka digeen faragelin ay sheegeen inay dowladda dhexe ku hayso maamuladooda iyagoo xusay in dhaqaale ay u adeegsato golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada si ay madaxda xilka uga xayuubiyaan golahu waxa uu warka uu shirkiisa ka soo saaray ku sheegay in dhaqaalaha dowladda ah gudaha ka soo gala iyo midka ay deeq ahaanta u heshaba ay ku bixiso sidii amaba si ka soo horjeeda hanaanka federaalka waxa uu golahu walaac ka muujiyey sida warmurtiyeedka ku cad sidaa aan wadatashiga iyo weliba halka ay danta dalku ku jirto ku salaysnayn ee loo maareeyo siyaasadda arrimaha dibadda golaha iskaashiga maamul goboleedyadu waxa ay soo jeediyeen in doorashada soo socota ee sannadka labada kun iyo labaatanka ay ku salaysnaato deegaan maamul goboleed taasoo ay sheegeen inay tahay waddada ugu dhow ee lagu heli karo matalaadda shacabka ugu dambayntiina golaha iskaashiga maamul goboleedyadu waxa ay soo jeediyeen qodobo ay ka mid yihiin in dowladda federaalk soomaaliya ay joojiso faragelin ay mid guraacan ku sheegeen oo ay ku hayso maamuladooda in ay ka garowdo waxa ay ugu yeereen xiisadaha ay maamuladooda ka abuurtay iyo in la helo hanaan heshiis wada shaqayna oo leh weliba waddo ama damaanad qaad lagu kalsoonaan karo waxaay ku soo gunaanadeen in ay hakadgeliyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk soomaaliya ilaa iyo inta ay ka fulinayso qodobadaasi ay soo jeediyeen ciidamada maraykanka ee jooga dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey in howlgal ay bishii hore ka sameeyeen bariga dalkaasi ay ku dileen hogaamiyihii daacish ee gobolka khurasaan daacishta khuraasaan ayaa ah garabka daacish ee ka howlgala dalalka afghanistan bakistan iyo dalalka kale ee dariska la-ah abusayiid bajoor oo caan ku ah magaca abusacad orakzai ayaa noqonaya hogaamiyihii saddexaad ee ka tirsan kooxdani oo isbahaysigu uu hogaamiyo maraykanka ay dileen labadii sano ee lasoo dhaafay ku dhawaaqista dilka hogaamiyaha daacish ee khuraasaan ee maanta lagu dhawaaqay ayaa kusoo beegantay xili taliyo cusub oo maraykan ah uu la wareegay hogaanka ciidamada nato ee jooga dalka afghanistan jenaraal scott miller ayaa sheegay in qeyb weyn oo ka mid ah ahdaaftiisa ay noqon doonto sidii uu afghanistan uu uga dhigi lahaa goob ka caagan kooxaha argagixisada
halka hadda wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhallinyarada maanta markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena madasha dhallinyarada dalka etoobiya waxaa ka da-aya roobab ka soo hormaray xilliga dayrta heerka biyaha webiga shabeellena waxa uu maanta marayaa ilaa shan mitir cabsida heerka ugu sarreysana waa marka uu webigu gaaro lix dhibic siddeed mitir waa xubinteena madasha dhallinyarada waxaa igu marti ah dhallinyarada jaamiciyiinta reer hiiraan ee bartay cilmiga beeraha maxamed xasan maquul ciise axmed naxar iyo mawliid cismaan maxamuud maxamed xasan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa cabsida beeraleyda iyo dalagyada ay xilligan beeran karaan marka beeraleyda waxaa cabsida ugu badan oo hayso waxay ah inaynan dhigan karin dalagyada qaar oo dalagya hadda waxaa jiro oo afartan maalmood ku bislaado kuwana sagaashan maalmood marka kuwa afartanka way dhigi karaan lakin kuwa sagaashanka maalmood qaarkood ma dhigi karaan way ka baqaan sida basashoo kale ma dhigi karaan oo ayadoo ah shan bil marka waxa ugu badan oo damageka uu ku dhacaana waa iyada basasha haddii tabcadaan waxaa ku imaanaa dhibaato badanaa ku imaanayso ay ku wen karaan daqligooda maadaama ay qarash badan ay u baahan tahay fan badan in la geliyo waa mahadsan tahay ciise axmed naxar maxaa nagu biiri kartaa saameyntii ay ku yeelatay fatahaadii hore iyo cabsida maanta ay dadku qabaan cabsida hadda muuqato u taagan waxaa waaye biyo laga biyo aada fara badan oo laga sheegayo inay kasoo socdaan dhankan iyo mustaxiil run ahaantiina biyahaas waxaa sababo dhulkaasoo ah etoobiya boroley run ahantii markay biyaha ku da-aanne runtii biyaha toos soo gudbinayo iyo magaaladii runtii markii ay soo gaaraan biyaha oo webigiina oo aan dayactirnayn qararkii jabsaday run ahaantiina dayactir u baahnay ay dayactir ugu dambeysay xilligii dowladdii hore ilaa iyo haddana aan la dayactirin iyo qorsho aanan jirin macnaha lagu badbaadinayo dalagyadaas iyo saameynta guud ahaan ay yeelan karto fatahaadaas dhammaan waxyaabahaas u isbiirsaday waxaan oran karnaa runtii waa dhibaato taagan loona baahan yahay in xal wadajira laga gaaro si biyahan soo noqnoqday aysan mar kale ugu soo noqon deegaanka iyo gobolka waad mahadsan tahay mawliid cabsida jirto oo ah in mar kale fatahaad ay timaado gobolka hiiraan iyo goboladan koonfurta ka xiga sida aad hadda maqlayso waa mid aada u sareysa maxay tahay waxa laga rabo inay sameeyaan beeraleyda gaar ahaan kuwa ku beerta deegaanada u dhow webiga shabeelle dhinaca waqooyi beledweyne ama dhinaca koonfureedba
beeraleyda macnaha waa in mar walba macnaha ay yihiin kuwa u diyaarsan dhibaatooyinka macnaha mar walba uga imaan kara xagga fatahaadda maadaama maaragtay hadda wax badan soo laalaabtaan macnaha marka daraasada la sameynaya waxaa la sheegaa afartii sanoba mar in maaragtay ama labadii sanoba mar inay soo laabtaan fatahaadaha ama abaaraha marka beeraleyda mar walba macnaha waxaa looga baahan yahay in maaratay u diyaarsan yihiin xaaladii macnaha webiga tusaale hadda annaga gobolkan aan joogno khaasatan beledweyne waxaa ku hareeray sanbuuro webigoo san hadda maaratay gabayada u maraa haddii biyihii da-aan ama roobo ay da-aan waxaa dhici karto in maaratay webigii qararka u jabsado marka saas darteed beeraleyda waxaa looga baahan yahay mar walba macnaha in dalagyadooda qaabka ay ku badbaadin lahaayeen inay mar walba u diyaarsanaadaan kolley waa laga yaabaa ilo kale oo maarata gacan ka siin karo in ay raadiyaan marmar laakiin xoogaa waxaa dhici karta mar walba inuu qofka isku tashado beerleydii maarata ka taxadiraan howlaha mar walba soo food saari karo waa mahadsan tahay maxamed xasan waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada bartay cilmiga beeraha maxay tahay waxa aad kan dhallinyaro ahaan aad ka qaban kartaan dhibaatooyinka mar walba soo wajaha beeraleyda deegaanada hoos yimaada ama u dhow webiga shabeelle waxaan ka qaban karnaa anagoo dhallinyaro ah inaan sameyno inaan dadkii wacyigelin ku sameyno oo dadkii beeraleyda aan u sheegno inay sameeyaan wax looga hortegi karo ama ayaka ay qarshaad inay arursadaan webigan oo aragtay dayactir waxa ugu dambeysay waqtigii dowladdii dhexe kacanka marka hadda waxay u baahan tahay webiga inaan gudaha hoose loo qodo xiliyada oo hadda biila-aan waqti waxaa jirtay magaalada soo martay biyo inuu webiga uusan marin oo qalanaado waqtiyaasoo kale in beeraleydii ama dadkii u baahnay inay dalagyo dabcaan inay carada ka baxshaan oo webigii hoos mool looga dhigo oo la qodo iyo in beeraleydii wacyigelin badan la siiyo loona sharaxo waxa ay yihiin beerta dhibaato badanaa beeraleyda haysto wadooyinkoo burbursan iyo biibaxadii iyo waxaa isku qabsanaya mar biila-aan kusaadayso qofkii wuxuu noqonaa markaas inuu ka niijiyo beertii dan oo iska noqdo refuge qaxooti oo iska noqdaba oo kasoo haajiro meelihiisa marka waxaasoo dhan waa markay isbiirsaan waxaa kala furdaami karo hay-adaha maxalinka iyo dowladda federaalka inay dadkii dib u dejiyaan webigii dib loo qodo beeraleydiina la wacyogeliyo loona sheego waxaan inay yihiin wax lasoo afjari karo ayay ku xiran tahay dadaalkooda si ay kusoo afjari lahaayeen ciise wax ka yar muddo afar bilood aadan ka badnayn in mar labaad dadku ay dareemaan cabsi ah in magaalada fatahaad looga barakaco ama dhibaato u geysto dhulkii beeraha maxay kula tahay waxaa sabab u ah cimilada oo isbedeshay waxyaabaha afka qalaad lagu yiraha climate change cimiladaas isbedeshay ah waxay sababaysaa in roobabkii xiliyadu marar ay kasoo hormaraan marar badan robo badan oo do iyo runahaantii dhulkaas ama webiga oo ah aan dayactir helin muddo aada fara badan oo sababi karo marka markuu isla markiiba imaato biyahaas badan ay imaadaan ay soo gaaraan magaaladii in isla markii dhinacyada uu biyii ay ka daataan beeraleydan ay khasaaro badan ay gaarsiiyaan marka waxaa sababi karaan dhihi karaa cimiladu isbedeshay iyo webigii oo aan dayactirnayn labadaas ayaa sababi karta dhibaatooyinka aan ka sheekeynayno waxay tahay mid gaar u ah dadka beeraleyda oo shaqada xilligaa gacanta ku haya ma jirtaa cid kale oo saameynta ay gaari karto marka laga reebo dadka beeraleyda ah ee dhibaatada ay tooska u taabanayso waa jirtaa in maarata beeraleyda bas aysan ku koobnayn tusaale magaalooyinko kale waa saameysaa biibaxda oo biya markay soo baxaan in maaratay lacag aad u fara badan ay ku lumaan oo khasaare xoogla uu soo gaaro maaratay dadka ay soo gaarto laakiin beeraleyda marka la fiiriyo macnaha waa kuwa ugu badaneen maaratay dhibaatooyinka ay soo gaaraan oo laga dareemo xitaa magaalooyinka ama maaratay suuqyada kale ku xiran markaas suuqyadiina maaratay maaratay kuwa ciriiriya oo dalagyada laga heli jiro suuqyada aad u yaraadaan dhibaatooyinka kale keeni karta waxaa ka mid ah tusaale hadda annaga macnaha marka la fiiriyo biibaxooyinka iyo waxyaabaha qaabkay usoo lalaabanaan dhulkan hadda macnaha oo biyaha inta badan ay ka yimaadeen waa waxa loo yaqaano ablan ama maarata dhulka buuraleyda ah oo aada u sarreeya inta badan biyaha kasoo da-aan oo maarata xiliyada roobka ayagoo maarata webigii oo maarata biyihii maarata biyo badan u wado ayaa haddana waxaa dhacda marka xilli roobaadkii in haddana maaratay ama xilliga deertoo kale hadda nagu soo wajahan inay biyihii maaratay buraha soo tufaan saas darteed marka khasaarooyin aad u badan maarata beeraleydii iyo dadkii maarata mar walba soo wajo khasaarahuna ma ahan in beeraleyda bas ay tahay xitaa maarata magaalooyinka iyo in maarata guryo badan iyo dhibaatooyin badan ay dadka soo gaaraan waxyaabaha biyaha marka ay soo baxaan dhibaatadu ay soo gaarto waxyaabahan cunnada oo sida digirta iyo galleyda iyo miyay ku eg tahay waxa dhibaatada ay soo gaarayso mise waxyaabaha kale ee geesada geedbanoodyada dhibaato ay u geysanayaan markay biyaha fatahaad sameeyaan waxa ugu badan ay dhibaatada u geysato waa dalagyada yaryarka waxa kale ay geysataa dalagyada waaweyn way u geysataa dhibaato laakiin dalagyada waaweyn way kasoo kabanaan muddo laba bil saddex bil kadib waxaa laga yaabaa kale in liifkii uu noqdo kale jaallo inuu noqdaa laga yaabaa markii biyihii geedka uu aad salka u fadhiisto waarata geedka wuxuu leeyahay carada waxay leedahay spoor spoorkaas wax ka galo marka biyaha wuxuu ka qaadanaa ayrkii waxsuu ka qaataa marka spoorkii haddii biyo xiraan geedkii wuu ka adkaanay marka inuu sidiisii u ahaado u ahaado doga uu isbedela calaamadtii isbedelayso marka way kasoo say ugu soo kabataa way adkata geedaha qaar oo kale oo sida fruudka oo kale babayga oo kale way dilaysaa qudaartii hirtaa way dilaysaa marka saameyn badan ay ku leedahay biibaxada geedaha oo dhan totally geed ay u rontahay ma jirto ciise dhaqaale ahaan dadku marka ay laba jeer dhulkii ay wax ku beeranayeen fatahaad ay saameyn ku yeelato dhulka sidoo noqonayaa markay biyaha ka baxaan isla markiiba ninka beeraleyda suurtagal ma u tahay inuu wax ku beerto suurtagal u noqon mayso inuu isla markiiba wax ku beerto maxaa yeelay dhulku wuxuu noqonayaa dhul jeexjeexan caradii ama dhulkii carada meesha taallay waa ka qaadmaysaa dhulku wuxuu noqonayaa dhul boole ah dhul wuxuu noqonayaa oo runaantii aan hore loogu beeri karin dalagyadii u baahnaa inuu qofkaas beeraleyda ku beerto marka wuxuu u baahnaanayaa inuu qarash badan geliyo inuu cagaf adeegsado inuu shaqaalo badan geliyo halka meeshii uu hadiisan ay biibaxdaas soo bixi lahayn uu si tartiibe ama cagaftiisa inuu beerta gashto hore uu ku abuuran lahay marka run ahaantii waa khasaaro weyn ayaa macnaha meeshaas ka dhalinayso- ka dhalinayso oo dhulkiiuu burburay een, kharash badan oo nin- ninka beeraleyda ah oo ka gala beeraleydana waxaa ognahay ee, run ahaantii een, beeraleydan yararka ah oo small farmers kallo een, ma awoodaan qarashkaas in macnaha ay ay macnaha ay beertooda ay geliyaan maxaa yeelay dhibaatada ay u geysanayso een, ee, fatahaadahan marka run ahaantii waa dhibaato jirto Ee, dhallinyaradu waxa ay kuwa ku nool gobolada umar webiga- webiyada shabeelle iyo jubba waxa ay inta badan ee, dhaqaale ama nololba ka helaan dhinaca wax soo saarka beeraha maxay kula tahay saameynta ay ku yeelan karto kan dhallinyaro ahaan marka ay laba jeer ama saddex jeer fatahaad isaga soo daba laabato deegaanadii ay ku noolaayeen Een, xaqiiqdii waa arrin aad maarata dhibaato badan ugu keenaysa dhallinyarada maadaama maarata tacabka iyo maarata wax soo saarka beeraha dhallinyaro badan oo maarata ka shaqaysa towlaas ay jiraan Een, haddii tusaale maarata biyi oo maarata webiga biyo- biyo-baxa uu sameeyo ama fatahaad uu sameeyo waxaa dhacaysa in maarata boqolaal dhallinyaraha ay maarata ku shaqo waayaan Een, qaarkood laga yaabo maarata in dhibaatooyin laga yaabo in deegaankiiba xataa ay ka tagaan oo meelo kale ay aadaan laga yaabo maarata in shaqooyinkii ay markaas ama beeraha ay hayeen in howlo kale ay ka galaan oo laga yaabo in maarata ayba ka aag bedeshaan shaqadii ay markaasi ku jireen lagana yaabo inuusan dib ugu soo noqonba oo maarata hawshan uu yidhaha mar walba maarata maadaama biyobaca iyo maarata dhib badan uu ka jira meeshan inuu maarata shaqada saas u tagaba maarata wax soo saarkii beerahana maarata eh, reduction ama hoos u dhac inuu ku yimaado marka taas maarata wax badan ay keenaysaa Een, guud ahaan bulshadani macnaha maadaama wax soo saarka een, beeraha aan ognahay in een, lafdhabar uu yahay dhaqaalaha wadanka Een, haddaan maarata arrimaha saan ay kusii socdaan waxaa dhici karta in maarata dhibaatooyin badan bulshada ay soo wajahdo maxamed xasan dhaawac soo gaara dhulbeereedkii ay dadku wax ku beeranayeen dhibaatada ka dhalata ma waxay ku ekaanaysaa ee, qofkii beerta lahaa mise baaxad ka weyn qofkaas ay deegaanka u geysanaysaa Een, dhibaatada ugu badan ay biibaxada geysato dadka dhan ay u geysanaya shaqsiyan dadka oo beeraleydana u geysata laakiin waxaa ka badan ee, ninka beerta tabcado asi wuxuu leeyahay beerta dhulka uu leeyahay ninkii uu siidka ka soo gadayay dhibaato uu leeyahay oo ninkan mirihii ninka laga soo gadayay dhibaato uu leeyahay ninkii laga soo gadayay fertiliserka iyo bacrimintii ninkii laga soo gadayay asna dhibaataa gaarayso Een, wadooyinkii lasoo marsiinaya dhibaato leedahay gaadiidkii doonaya dhibaataa ku dhacay suuqii la keenaya ma ee, suuq la-aan ayaa dhacayso oo suuqii waxaa laga yaabaa qudaarta qaar inaa suuqii laga waayo oo intaasoo dhan dadaa ku nool ganacsigii waaye dhammaan ee, wixii dhammaay dadkii ku tiirsanaa dhan ee, dhibaato wada keenaysaa inkasta uga dhib badan tahay qofkii beeraleyda oo tabcanaya waxaasoo qarash asi ay galayeen haddana dadkii laga soo qaadaya iyo dadkii loo keenaya ayakana miishi waa ka baxaan oo wax qarashay ma helayeen ilaa ay beertas ay ka ficnaato marka deegaan ahaan ee, dadka dhibaatooyinkaasi ay gaarayaan oo, ma jiraa maslaxad kale ama xal kale oo ay isaga difaaci karaan biyaha ciise xal kale iskaga difaaci karaan biyaha oo toose ma jiro laakiin waxaa jira siyaabooyin ay adeegsan karaan macnaha ay isaga yaray karaan sida ayagoo isku- beeraleyda sameeyo waxyaaba loo yaqaan iskaashatooyin sameeyo iskaashado xilliyada ay biyaha soo dhowyin oo kale s- een, webiga meelaha uu eh, runtii ay eh, uu kasoo een, kasoo daadana oo kale iska iska carar kuuso een, een, isku xirnaado iskaashi sameeyo een, dal- eh, ah, iyo ayagoo beerto dalagyada macnaha u adkeysan kara macnaha ka baxsan karo een, biyaha sida een, lima dhanaanta iyo dalagyo oo runtii waxaa jiro biyahaas u adkeysan karo Een, marka laakiin si toose een, run-aantii awood uma laha inay macnaha ay biyahaas iska ay difaacaan maxaa yeelay een, biyaha waxay ku socdaan awood aad u fara badan Een, een, marka hadday sameeyaan iskaashi waxaa is leeh ay isku xirnaadaan way xoogu waa iska caabi karaan biyaha mawliid adigana Een, xaqiiqdii horta waa maarata beeraleyda hal een, kama dambaysi ma gaari karaan laakiin ugu yaraan iskuday waa samayn karaan haddii maaragtay ilaan sanad walba macnaha waxaa laga yaabaa in boqolaal kun ama malaayiin inay uga lunto maarata khasaaraha soo gaarayso marka haddii beeraleyda naftirkooda maarata isku tashi intay sameeyaan een, sida saaxiibka u sheegay waa iskaashatooyin in maarata wax un la isku dardaro maaragtay een, webigii meelihii uu fatahaada ka sameyna in ugu yaraan xitaa beerihii laga wareejiyo oo een, kanaallo kale waaweyn oo biyaha ay ka wareegtaan oo kale la sameeyo Een, ugu yaraan un wax uun haddii maaragtay aad adiga marka hore dhaqaaq laga arka xitaa laga yaaba in een, dad kaloo gacan ku siiya xitaa markaas inay kugu soo biiraan oo een, hawsha saas marka hore laakiin beeraleyda ay ku bilaabaan marka hore ayaga isku tashtaan marka een, ugu yaraan hal waa gaari karaan isleeya beeraleyda een, iskaashi ay sameeyaan dhallinyarada iyo dadka deegaanka oo beeraha wax ku tabcada suurtagal ma ka dhigi kartaa in laga baaqsado dhibaatooyinka mar walba ay fatahaad u keento deegaanada hoos yimaada beledweyne waa waa fududayn kartaa haddii dadkii isgarab qabsadaan waxay samayn karaan biyihi oo kale in loo sameeyo waddo kale ay ku baxaan oo kale in loo sameeyo in webigii hoos loo qodo oo biyaha waxaa bannaanka keenaa dee webigaa yar aa yaraade dadka beeraleyda ayakana sabab u leeyihiin inay biyaha bannaanka ku soo baxaan sababtoo ah gebiyadii oo be- oo webiga wuxuu ku sameynaa qof kasta inuu webiga dhankiisa usoo jabsaday ay ka carariyin wuxuu ku sameynaa marka geed inay jiraan ay dhanka webiga iska xijinaan marka caradii bacaadka geedka wala webiga gebidiisa yaraaday dhumucda webiga gudaha hoose way yaraatay marka haddii intaasoo dhan qarash fan loo helo dadkii beeraleyda wacyigelin loo sameeya la dhaho webiga ha ku ridinaha geedaha dadkii iyo dhalinyaradii iyo asxaabtii iyo dowladdii ee ayagana fan ku bixiyaan in qashinkaasi iyo bacaadkaasi webiga laga saaro way yaraanaysaa boqolkiiba sagaashan saameynta ugu badan way yaraanaya hoos u dhace sida hadda ay saameyn ugu badan ay ku dhacdo oo beeraley badan khasaare u geysatay markaas aada uga yaraanaya waxaad tihiin dhalinyaro baratay cilmiga beeraha wakti badan ayaa geliseen inaa wax barataan markii aad magaalada dib ugu soo laabateen ugu yaraan isku daydeen in wacyiga dadka aad wax ka bedeshaan tusaale in beeraleyda aad bartaan waxyaabaha dalagyada faa'iidada u leh oo sida dhaqsadaha ay wax uga helayaan iyo kuwa wakhtiga dheer qaadanaya sidoo kale qaabka ay isaga difaacaan markii ay dhibaato timaado ama cayaan ama fatahaadoo kale qorshayaasha ayay noogu jirtaa inaan sameyno wacyigelin aada u ballaaran cilmiga aan soo baranay oo beerahana u faa'iideyno bulshada ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee beeraleyda ah si macnaha ay ayagana igu digtoonaadaan waxyaabaha khasaarada waxyaabaha u abuurtaan dalagyada faa'iidada u leh iskagana dhaafaan dalagyada runaantii aan la qabsan karin cimilada iyo dhammaan deegaanka runaantii waa jirtaan waa jiraa qorshooyin aan leynahay waxyaaba aan sameynana waa jiraan wacyigelin aan sameynay run ahaantii waana loo baahan yahay in aan sameyno macnaha wacyigelin si beeraleyda ugu yaraan ay u sameeyaan recovery ayna uga hortagaan biyahan iyo khasaaraha mar walba ay u geystaan dalagyadooda run ahaantiina wacyigelinta waxay qayb qaadanaysaa in beeraleyda ay capacity building waxa la macnaha in ayaga aqoonta ay u leeyihiin in ay macnaha ay wax tabcadaan inay wax badan soo saaraan in macnaha ay kor u qaado aqoontooda inay kor u qaado taasoo sababi doonto in runtii ay production badan soo saaraan runtii gobolka iyo dhammaan soomaaliyana anfici doono waa qorshe ay noogu jirtaa haddana waa jirtaa waxyaaba aan sameyn beeraleyda soomaalida gaar ahaan kuwa goboladan webiga uu maro shabeelle iyo juba waxa ay ku andacoonayeen in wax soo saarkoodii sababta u yaraada ay tahay in xilliga marka la gaaro mucaawino badan ay helaan ama dalka la keeno taana ay caajis ka gelisay inay soo saaraan waxyaabaha cunada sida galeyda digirta iyo waxyaaba saa lamid ah marka wax saameyn ah inaba hala ekaatee maku yeelatay midda kalese ma jirtaa siyaabooyin kale ay uga baaqsan karaan culeyskaas mar walba ka cawdaan dhibaatada ugu badan horto hay-adaha waxay keeneen waktiyada oo laga yaabo dadka oo hay-adaha u shaqeeyo waxay dhaanta gudbinaan waqtiga abaarta gudbinaan kadibna markii laga baxo kadib waxaa imaanayo oo aaranki dhaco oo beerihii soo go-aan waxaa imaanaya dalagii ay direen waqtiga abaarta inuu imaado waxaa kaloo dhibaatada ugu badan oo kale ay keenaan waxaa kamid ah in ay dadka u qaybiyaan siid oo micnaha ama miro oo ah one use hal mar la isticmaala sida masigida oo kale ama galeyda oo kale siid waxay keenaan oo hay-adaha waxay keenayaan oo one use oo hal mar la isticmaala oo abuur gelin dadkii wixii beernaan ay ka dhan dhismoorley ku noqonaan markay beertii tabcadaan oo kale wixii soo bixi waayaan oo kale qarash badan ay geliyaan cagaagaf ay geliyaan abuur ay geliyaan irrigation iyo waraab ay geliyaan wixii ay soo bixi waayaan waxaa ku dhacaa dhismoorl qofkii wuxuu dhaca waxaa maxaa ku qasba oo isweydiina su-aalo isweydiina badan marka dadkii beeraleyda inay macnaha abuurkaas isticmaalaan oo kale ay ka waantoormaan ay fiirsadaan abuuryo oo anfac ah intii ayna kow beerta ayna keen ka hor inay sameeyaan meel yar oo land land preparation ah ay sameeyaan oo abuurkay iska barooben abuur baxa ma yahay abuur fiican ma yahay waxaan wax lagugu deeqo waaye certificate cad oo maanta wadanka ma siinaya qofka abuurka soo dejina ma haysa certificate cad oo ku xusan in waxaan wax fiican yihin in wax xun yihiin marka qofkii beeraleyda ahay waxaan kuwaanayna u sheegaynaa ayakana macnaha annakana naga go-an tahay inaan u sheegno in ay macnaha ay ku sameeyaan inta in abuurka ay la aadin filliga inay meel geesa inay u baxsadaan ay ku baroobeeyaan waxaan wax baxaa ma yihiin mase guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaana idinkaga imanaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey barnaamijkii madasha dhallinyarada markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur oo garabkayga bidix fadhiya mahadsanid jacfar ciyaaro ka tirsan koobka ay xiriirka kubadda cagta yurub uu ugu magac daray uefa nations league ayaa xalay dhacay xulka talyaaniga waxa uu ka badin waayey poland oo waxaa labada xulba ay isku mir waayeen barbardhac gool iyo gool ah turkiga waxaa ka badiyey rushiya oo laba gool iyo gool dirtay israa'iilna waxaa hal gool iyo eber uga badisay xulka qaranka ee albania lithuania iyo serbiyana hal gool iyo eber waxay guusha ku raacdo xulka kubadda cagta ee serbiya montenegro iyo rumeniyana waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah sidaasi silmid ah azerbaijan iyo kosovo ayaa goolla-aan ku kala baxay barbareejo xulka qaranka maaltana waxaa saddex gool iyo gool uga badiyey kooxda qaranka ee fory island kooxda qaranka ee aan idhaahdee ciyaaro kale oo ka tirsan ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah ayaa xala dhacay xulka mareykanka waxaa ka badiyey brazil oo laba gool iyo eber uga badisay uruguayna waxay afar gool iyo gool ku qabatay xulka mexico argentina waxay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda qaranka ee guatemala xubinta ciyaarahana waa naga intaa dhegeystayaal
nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha ayaannu jaleecaynaaye codkii macaanaa maxamed xasan xuseen la foole iyo heestii taar
codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foolay iyo heesta taar ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeena afarta galabnimo waa jacfar nuur iyo bashiir abiikar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo aragtiyo ha ku waayin dheeraa